dhacdooyin fara badan baa ka dhacay gobolkan aan degannahay minnesota iyo iyo guud ahaan maraykanka oo dhan maalmihii bilihii lasoo dhaaftay dhacdooyinkii hadda dhacay waxaa kamid ahaa in gabar muslimada ah muxuu ahaa lagu dili lahaa baabuur ay report garaysay waxaa dhacday nin muslim ahaa oo soomaali ahaa oo jiim ka baxay maalin dhexdaasoo muxuu ahaa isna qori lagu qabtay ama bistoolad qof walba suu yaqaano waxaa dhacday dad badan inay messageyo iyo hate message ay heleen waxaa dhacday in masaajijyada qaarkood la wawacay oo iyadoo maaragtay loo duubay fariimo runtii nacaybka muslimiinta islaam nacaybka ah marka iyo weliba muxuu ahaa dadkan authoritiska ah ama booliiska ama waxa qora nacaybka iyaguna way nala wadaageen qaar badan oo sidaas oo kale ah way marka waxaad iga sheekaysaa shirkan ballaaradeed xalay timaadeen iyo sida u dhacay bal jawigu ku dhacayo fariimihii meesha laga jeediyay si kooban saad u og tahay muxuu aha waxaanu isnidhi yaa arrintan u ehel noqon karaa oo muxuu aha u istaagi kara runtiina dadka badankood badankood waxa weeye way way arrintan way dhigtay marka waxaanu u yeernay muxuu ahaa dadka magaaladan aanu kasoo doorano gobolkan uu kamid ahaa representative keith allison congressman keith allison oo ahaa oo ah nin muslima waxaanu u yeernay ninka ugu sarreeya xeer ilaaliyaha guud ee gobolkan andy luger waxaanu u yeernay muxuu ahaa dad fara badan iyo ta ugu weyn waxay ahayd in kalogiisa ama dad kaloo diimaha kale ka socda sida kiristaanka ama diinta muxuu ahaa jewishka ah inay iyaguna nala istaagaan oo arrintan ay ka dhiidhiyaan xalayna muxuu ahaa aad bay usoo baxeen wayna ka hadleen wayna sheegeen in arrintan arrin aysan muxuu ahaa yeeli kara aysan ahayn ayna ka hortegayaan dhammaantood waa gartay su-aasha la isweydiin kara waxa weeyaan islaam nacaybka sii kordhaya maxaa laga qaban karaa maxaa xala oo kasoo baxay meeshao laga jeediya annagu laba arrimoodba xalay waanu rabnay ta koowaad waxay ahayd in dadku ay isu yimaadaan in one voice oo arrintan loo diido cod buuxa iyadoo ay tahay communitygoo dhan loo wada dhan yahay ta kale waxay ahayd in sharci baa dalka ku jira hate crimeka waxa weeye waa dembi qofkii hate crime lagu qabta ama individual ahaan qofkii wax loo yeelo ama haddii masaajid wax la yeelo iyo waxa weeye waa xarig iyo wuxuu leeyahay consequencekiisa iyo dhibkiisu leeyahy marka in dadka awoodda leh ee amniga ilaaliya sida booliiskaanu xalay keennay sida waxaanu keenay f b i da in iyaguna reassurance ay siiyaan dadkii soomaaliyeed ama muslimka ah ay u xaqiijiyaan in ay soo sheegi karaan haddii islaam nacayb iyo dhibaatooyina loo geysto taasna waxay noo ahayd anagu muxuu ahaa inaanu dadka tusino in sharci uu jiro oo lala tiigsan karayo ninka falalkaas sameeya islaam nacaybka ah waa garta marka tallaabooyin muuqda oo la taaban karo oo isbedela oo dhacay oo looga hortegay falalkaas oo ka hirgalay gobolka ma jiraan runtii waa waa jiraan sida xal naloo sheega iyaguse badanaa dadkan nabadda ilaaliya ama ammaanka ilaaliya booliiska oo kale kuma sheegayaan waxa socday pending caseka iyo kuma sheeg lakiin waxaan hadda kuu sheegayaa oo saaki naloo sheegay in meel inoo dhow oo minnesota qarka u saaran oo grand forks la yidhaaho oo maqaayad soomaaliyeed lagu gubay maalin dhexdaas juba cafe la yidhaaho in loo qabtay lasoo xiray ninkii waxayna taa ku tusinaysaa in muxuu ahaa meel walba foojiganaantaas ay jirto halkana minnesota ninkii aan kuu sheegay oo aan ku lahaa jim qof ka baxaya iyo bistoolad ku qabtayna runtii asna cameradiibaa xalay laga arkay baa lalahay waa la raadinaya marka tallaabooyin waa jiraan waxayna baaritaan baa socda foojignaan baa socota marka waanu isla wada shaqaynanaa annaga iyo dadka ammaanka ilaaliya booliiska iyo f b i do kale ah waa gartay caawa dood baa dhacaysa doodaasi waxay u dhexaysaa xubnaha xisbiga jamhuuriga dabcan musharaxiinta jamhuuriga waxaa ka mid a donald trump oo lagu eedeeyey inuu arrintan sii huriyey hadaladii uu dhowaan jeediyey ee uu ku lahaa islaamka yaysan soo gelin waddankan bulsho islaam ahaan iyo hogaamiyaasha bulshada haddaad ka mid tihiin maxaad ka filanaysaan doodan iyo weliba hogaanka jamhuuriga wallahi hogaanka jamhuurigu iyagaaba muxuu ahaa dhibaatada iska haysataa platformka iyo jawiga ay ku socdaanna ma aha muxuu aha dad ay wada ogol yihiin shacabka maraykanka donald trump anagu xalay si kooban loogama hadlin because waxaanu istusinay in asagu uu yahay qof keliya laakiin dadka badan ee dhegaysanaya ee fariimihiisa qaadanaya uu ma marin habaabin karayo ayaanu focuskeenu ahayno muxuu ahaa in messajkiisa lala dagaalamo not individual isaga keliya in messajka iyo haydka iyo nacaybka uu muslimka u qabo iyo arrimahan uu soo jeejeediyey oo bilaabay in ay soo celiyaan caqabado badan muslimka lagu hayo ayaanu xali focuskeena ahayn runtiina muxuu ahaa arrintan hadda dadku way u wada kaceen waa la foojigan yahay messajka haydkaana runtii meel ma gaarayo dowladda maraykanka iyo shacabka maraykanka anagu waxaan ka filaynaa inay wada wanaagsan yihiin dhabtuna sidaa bay tahay